Wasaaradda Amniga Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfuray kulanka Guddiga Iskaashiga Booliska iyo Bulshada. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Maamulka Jubbaland Xareed Kalees Cabdi, shaqaalaha wasaaradda, saraakiisha booliska ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Maamulka Jubbaland Xareed Kalees Cabdi ayaa ka warramaya muhiimadda kulankan.
waxaa weeye waxaan halkan u joogno maanta traininga aan daafurayno waxaa weeye hirgelinta ururka iskaashiga bulshada iyo booliska iskaashi markaad maqashid ama urur aada maqashid waxyaabo badan ruuxa madaxiis kusoo dhacaya maxaa la iska iska maxaa la iska la iska is- iskaashanayaa waa waxaa la iska is- kaashanayaa waxaa xun oo dhan in la iska reebo oo bulshada laga ilaaliyo yaa la iska kaashanaya waxa wanaagsanna in bulshada lagu hormariyo oo lagu soo kordhiyo marka een, seminaarkeena maanta intaasuu gaaran yahay waa wax muhiim ah aada muhiim noogu ah Ee, waxaan filayaa in wax badan lagu soo kordhin doono Een, marka een, iskaashiga iyo haddi wixii wanaagsanna waa waxa wanaagsanba oo sax ah waa inaan iska maaragtay inaan isku boorino oo magaranaysa yaan hor ugu socono yaa la doonaya wixii xunna waan iska celinaynaa oo de wax xun waa in la iska ilaaliyo wixii xun waa lagu xun yahay waa la iska ilaalinaya marka ee intaasuu gaaran yahay aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan oo aan uga soo qayb gasheen waxaan filayaa inaan garanaysaa aan hor u socon doono oo waxyaabo badan oo muhiim ah aan ka baran doono rajaynaya insha allah hadii la yidhaahdo Een, marka dadka hadda ka soo qayb galay markaad fiiriso bulshadoo dhan bay uu ka kooban yahay barnaamijkan Ee, waxaa kamid ah dadka baahida gaarka qabo civil society-ga kamid ah booliiskii baa nala jooga wasaaradda shaqaalihii wasaaradda nala jooga marka waa waxaa lagu farxo oo maaragtay aad u wanaagsan weeyaan Een, waxaan kaloo aan doonayaa in la sameeyo een, ruux kasta mas-uuliyadda saaran inuu garanayaa la rabo mas-uul baan nahay een, dowlad baan nahay mas-uuliyaddeena inaan si sax u qaadano waa waxyaabaha kaleemimada iyo in loo kobciyo booliiska iyo wada shaqaynta loo xoojiyo ee shacabka iyo ma- ee booliiska waa waxaa magaranaysaa ee loo samaynayo marka waa jawaabkeena aan si wanaagsan u qaadano Een, intaan joogno waa laba maalin labada maalin waxaa laga faa'iidaysto Een, hadhow ururkan waxaan rabnaa urur wanaagsan oo shaqaynayo oo maaragtay si wanaagsan wax u shaqaynayo yaan yaan doonaynaa inuu noqdo
Kulankan ayaa qayb muhiim ah ka qaadan doona wada shaqaynta booliska Jubbaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.